dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa waxaan idingu hayaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa kula dardaarantay ciidamada ku sugan deegaanada jubbaland ee dowladda federaalka soomaaliya hoostaga inay ka hortagaan damaca dowladda etoobiya ee gurracan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo isagu ka hadlay damaca dowladda etoobiya ee soomaaliya iyo sidoo kale axmed madoobe ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ku dhegaysan doontaan maamulka gobolka shabeellada hoosena waxa uu kala dhex galay maleeshiyaad beelaad ku dagaalamay degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose haddaba maanta waxaa la isku keenay maleeshiyaadkaas iyadoo gacmaha la isku saaray islamarkaana la dhammeeyey dagaalkii iyo khilaafkii u dhexeeyey maleeshiyaadkaasi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo isagu arrimahaasi ka hadlaya ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xildhibaan maxamed shiikh oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha inuu duulaan qaawan ku yahay deegaanada maamulka jubbaland waxauna sheegay haddii xasan sheikh uu ka waatoobi waayo colaadda uu ka horinayo jubbaland inuu ku ekaan doono magaalada muqdisho iyadana madax u noqon doono jubbalandna ay iyagu xukumi doonaan haddaba hadalka ka soo yeeray maamulka jubbaland sidee u aragtaa dowladda federaalk soomaaliya waa sidee xaaladda deegaanada jubbaland haddase maxaa ka socda jubbaland barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waxaad ku dhegaysan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaan xeebeedka degmada badhaadhe ayaa kula la qaatay dadka deegaanka kudha haddaba maxay kala hadleen barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa qaybaha dambe barnaamijkan waxaad maqli doontaan xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gebagabada barnaamijkana waxaan idiin hayaa Thank you.
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
waa hagaag isku soo noqd wanaagsan saaxiibayaal dhegaystayaal waa habeennimo arbaca soo gelayso talaadan ay sii baxayso waana tobanka bisha labayo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar aanu ku bilaabanaya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo isagu maanta ka hadlayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan jubbaland kula dardaarmay inay ka hortagaan damaca iyo duulaanka qaawan ee dowladda etoobiya wasiirka sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan isagoo sheegay in sifa sharci darro ah uu ku joogo maamulkaasi wakhtigiisiina uu dhammaaday axmed macalin fiqi oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi
golihii n c c da uu ku dhex jiro u ka carar etoobiya hub u doonanayaa uu dad ku afduubo dadna ku dilo ciidanka xoogga dalkana kula diriro taas dadka soomaaliyeed runtii wax la aqbali karana maahan wax saxana maahan inaan ka hor nimaanno oo mashruuca noocaasa ninka dowladdiisii inte ka cararay dowlad kale oo la og yahay meesha aan kala joogno waxa naga dhexeeya ilaa meesha aan kala gaarnay siday dalkeenna u soo hawaysanayaan diyaaradahoodii hub inta ku doonta ay kismaayo uga dejinayaan ee haddana ka cararaya xuquuqdii dadku lahaayeen kaalay hallays doorto haddii aad hoggaamiyenimo rabtid hallagu doorto oo dadii ay arrintaasi ku kaalmaynayaan xildhibaanna isugu jira runtii arrintaas arrin laga soo gudbay weeye waagii loo carari jiray etoobiya ee hubka laga keeni jiray ee dadka lagu gumaadi jiray maanta lama joogo dadka soomaaliyeed waa soo jooga arrintaas ninkaas odagaa shiikhna wuu sheeganayaa allah ka soo aruuriyo shiikhnimo taas maaha allah ka soo aruuriyo inuu etoobiya oo aan hadda ishayno uu u adeegsado garoommadeedii inta yaraa ra-iisul wasaarihii kama soo degi karta deegaankaas u dhashay oo wuxuu ka soo qabtay la og yahay uu yidhaahdo laba diyaaradood oo saraakiil etoobiyaan ah ay wadataa garoonkii kismaayo loo fasaxayaayo ka degaysa allah ka soo arooriy shiikhaas shiikhnimadaas waa lagu laabanayaa taas middaas weeye midda labaad guud ahaan dadka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno aad iyo aad baa umahadsan tahay fariinteeda u dambaysa waxaan u dirayaa ciidanka qalabka sida ciidanka qalabka sida runtii ee jubbaland joogay saraakiishoodii waa midda la arkay ciidankii qaybo ka midana waa midda la arkay runtii tallaabo geesinimo leh ayay qaadeen lama garab istaagi karo ninka etoobiyaanka ku soo guraya dowladdiisiina ka cararay etoobiyaankana raba inuu ku soo guro kismaayo lama garab istaagi karee ka taga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ku biira gaan laydiin adeegsan haddii dal la xoraynayo labaatan kilomitr kismaayo shabaab baa haysta labiiyo toban sane haysteen iyo saddex iyo toban sano gobolka gado waad og tihiin garoomadiisii iyo wixiisii iyo xuduudihiisii etoobiya qabsatay qaybo ka mid ah la dhihi karaa ma maahubka iyo ciidanka jubbaland jooga loo kiciyo oo la yidhaahdo waxaasaan iska celinaynaa waatan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xuduudda dalka ilaalinaya la leeyaha dagaal baan ku qaadaynaa ciidanka qalabka sida runtii ee jubbaland joogay saraakiishoodii waa midda la arkay ciidankii qaybo ka midana waa midda la arkay runtii tallaabo geesinimo leh ayay qaadeen lama garab istaagi karo ninka etoobiyaanka ku soo guraya dowladdiisiina ka cararay etoobiyaankana raba inuu ku soo guro kismaayo lama garab istaagi karee ka taga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ku biira yaan laydiin adeegsan haddii dal la coraynayo labaatan kilomitir kismaayo shabaab baa haysta labiyo toban sane haysteen iyo saddexiyo toban sano gobolka garow waad ogtihiin garoomadiisii iyo wixiisii iyo xuduudihiisii etoobiya qabsatay qaybo ka mid ah la dhihi karaa ma maaquubka iyo ciidanka jubbaland jooga loo kiciyo oo la yidhaahdo waxaasaan iska celinaynaa waatan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee xuduudda dalka ilaalinaya la leeyaha dagaal baan ku qaadaynaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo isagu ka hadlayay damaca dowladda etoobiya ee ku aadan soomaaliya islamarkaana la dardaarmayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan gobolada jubbooyinka
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
dirinay walaalayaal
barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan dhegeystayaal waa hagaag saaxiibayaal weli waxaan ku guda jirnaa arrimaha jubbooyinka iyo khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed sheikh oo isagu ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa sheegay in haddii madaxweynaha soomaaliya uu ku adkaysto duulaanka uu ku soo qaaday jubbaland siduu hadalka u dhigay in ay sababi doonto in madaxweyne xasan sheikh uu xukumo muqdisho oo keliya jubbalandna uusan imaan karin oo iyagu ay ka talin doonaan waxa uu sheegay ama uga digay madaxweynaha soomaaliya duulaan inuu ku soo qaado jubbaland xildhibaanka oo isagu arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dowladda federaalka ah waxay tidhi ha iska joogto jubbaland doorasho la'aan sharci darra ha ku joogto annana waxaan ku niri jubbaland sharci darra kuma joogayso jubbaland doorashaa ka dhacayso xaqna uma lahan dowlad federaal in lagala tashto dastuurkeeda u madax bannaanaynaayo doorashadeedana way qabsanaysaa cidda la dooranayana cidda lagalama tashanaayo jubbaland jubbaland idinka noolaada Een, waxaan ku faraxsannahay xafladdan inaan ka soo qayb gallo caawo Een, gabdhihii soo abaabulay marlabada aan aan u mahad celinayaa iyo odayaasha salaadiinta ahaa Een, haddaan aan waxyar aadinkaaga warramo annaga een, waxaan ku joognaa halkan xildhibaanno oo reer jubbaland ah kuwaasoo u yimid een, inaan idinka idanla qaybsanna farxaddaas Een, waxaa kaloo jiro waxyaabaha dambasiiriga ah ee ka taagan dowlad goboleedka jubbaland sideedaba soomaaliya waxay ku dhisan tahay sharuuc iyo nidaam soomaaliya markay islahaysay kii dadkan dalkanu ay dagaallo badan ka dhaceen waxaa la qaatay go'aan la yidhaahdo in soomaaliya ay ku kala badbaado federaal federaalkaas waxaa loo sameeyey dastuur dastuurkaas oo kale ah mid dowlad goboleed iyo mid heer federaala soomaaliya si ay u kala badbaado dhiiggeeda iyo u kala badbaado yaa waxaa laysla qaatay odayaashii inaga horreeyey kala badbaadinta soomaali in lagu dhaqmo shuruucdaas iyo dastaatiibtaa lagu dhaqmay haddaba waxaa laysku hayaa dowlad goboleedka jubbaland ee ka kooban saddexda gobol gado jubbada dhexe iyo jubbada hoose lehna dastuur kaasoo oo isku micno ay yihiin dastuurka federaalka ah doorasho ha qabsato iyo ma qabsanayso waxa meesha laysku hayo waa intaa u intaana waxaan annagaan xamar ugu nimid annagoo soddon iyo lix xildhibaan ah in dowladda jubbaland aan ku qasabno inay ku dhaqanto dastuurka doorashana ay qabsanto jubbaland dee sidaa og tihiin waxaa ka dhacday doorasho nabdoon oo doorashada weli tii ugu qiimaha badneed ah odayaashii dhaqanka ahaa ee reer jubbaland ee saxiixayaashii dowladda soomaaliya soo dhisay ay ka mid yihiin goobjooga saa u aheedeen oday walbaba asagaa soo xulay xildhibaankiisii doorashada doorashadii ka horraysay ee saddex iiken la dhihi jiray ee ninka odaygaa hadda ra-iisul wasaaraha uu xukumaayo oo soomaaliya hadda ra-isul wasaaraha u ah oo asaga waaga guddoomiye ka ahaa mid ka qurux badanaa jubbaland ka dhacday sidaa arkayseen ee, odayaasha dhaqanka xildhibaan walba asagaa soo xulay asagaana keenay meeshii waa tii cajaladda laga duuba aad aad daawanayseen sidaa daraaddeed annaga markaan fiirinay dastuurka markaan fiirinay shuruucda markaan fiirinay een, een, wax walba oo ay soomaali heshiis ku ahayd waxaa inoo soo baxday jubbaland waxa lagu haysto inay tahay istirnacib haddaba dadka reer jubbaland ee soomaalida ah ee meeshaa deggan ee dhowr iyo soddonka qabiil ka kooban nabad bay ku degan yihiin cidday dooranayaan iyo cidda hogaaminaysa ayagaa dooqooda iskale waxba dhib kama qabaan Dub- jubbaland waxay ka kooban tahay shan iyo toban degmo dhowbriya markii lagu daro waa lix iyo toban intaasoo dhan waa laga soo wada dhoweey waana arkayseen beesha caalamku way soo dhoweysay cid walbaa soo dhoweysay dowladda federaalka waxay leedahay xaqdarro ku jooga jubbaland ha iska joogto hal sana ha ku jirto ha iska joogto war dee see jubbaland hal sana u joogaysaa oo bilaa macnaa hal sano horaa la qaatay haddana ku kalaa lagu daray waxaa inoo soo baxday marka sida hadda suldaanku uu sheegaya soomaalida waxay ku kala xishootaa haddii waxa dadka ka dhaxeeyo ama nidaamka la degsaday oo soomaaliya heshiiska ku tahay haddii lagu dhaqmi waayo dee waxay noqonaysaa wixii eh, kale in lagu- in lagu dhaqmi bay noqonaysaa jubbaland meel loo caga jugleen kara ma aha jubbaland xabad iyo qori laguma goodin karo jubbaland ciidamaha joogo madax bay leedahay maamul bay leedahay odadhaqameed bay leedahay waxaan rabaa inaan idin sheego lacagaha la soo diraayo ee dadka loo soo diraayo ee la siinayo askarta horena waa ugu sheegnay lacagaha waa lacagihii idinka aa laheedeen xaqa aa u laheedeen wixii laidiin soo dirana qaata dalkiinna iyo dowlad goboleedkiinna difaacda way sharfan yihiin dhallinyarada ciidanka ee reer jubbaland ee gartay ogaadayna waxa meesha ka socda inay yihiin wax istirnaceeb ah oo ayaga lagu baabi'inayo Ee, waxaan rabaa inaan aan baaqir u diro madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh horena waa ugu sheegnay haddana waa u sheegaynaa mar walbana waa ugu celinaynaa madaxweynow tareenka dheereeya aad saaran tahay ka soo deg soomaaliya tareen kama shaqeeyo tareenna ma lahan sidaa daraaddeed talada xun ee lagu siinaayo waxaan jeclaan lahayn madaxweyne inaad ka waantowdid oo aad shuruucda dastuurka iyo soomaalinimada iyo ehelnimada aad ku soo laabatid haddaad diidid madaxweynew haddaad diidid horena waa u sheegay ani khudbadayda bay ku jirtay madaxweynew haddaad dastuurka diidid adigana xamaraa xukumaysaa anigana jubbalandaa xukumaynaa taariikh baa qormayso taariikhda qormayso ragga qaarna baal dahabay ka geli doonaan qaarna baal madow bay ka geli doonaan ra'iisul wasaare xamse cabdi barre asagana fariin baa u dirayaa aniga waxaa ahay garaadkiisa ahay mar walbana waxaa waajib iga saaran inaan fariin u diro oo aan dhawarniyahoo waddada aad ku socoto ka soo laabo ra'iisul wasaaraha jubbaland ragga wax ka soo dhisuu ku jire laakiin maanta waxaa nasiib darro ah inuu asaga ciidan ku soo daabulaayo oo uu leeyahy jubbaland aa duminaya jubbaland hal qof iyo hal shakhsi way ka maarantaa waxaa ilaahay mahaddiisa odayaasha dhaqanka dhallinyarada shacabka ciidanka inuu isku duuban yihiin jubbaland dastuurka soomaaliya wuxuu qoraya ay ku dhaqmaysaa haddii dastuurkaa la diiday in lagu dhaqmana annagaa tuutaha xihanayno ciidankana ku biirano shacabka reer jubbaland mindolow ilaa ekembooni deggan ee nabadda ku haysto waxay og yihiin kuna seexanayaan waxa villa soomaaliya ka socdo inay yihiin waxaan soomaaliyana u qalmin dastuurna aan ugu qorneen sharci islaam sharci gaalna aysan qabin idinka reer nairobi ah waxaa idinkugu baaqayaa inaad istaagtaan dowladdiina jubbaland aad garab istaagtaan hiil iyo ho aad la garab istaagtaan aad baxdaan kismaayo iyo kembooni iyo meel walbaba aad tagtaan waana samayn jirtay haddana waa idinka filaynaa warka waa soo hambeenayaa saaxiibbadaa iga dambeeyo waan u mahadnaqayaa gabdhihii xafladaan soo qabanqaabiyey waxaan leenahay hambalyo madaxweyne axmed maxamed islaam oo loo doortay oo shanta sanoo soo socota hoggaamin doona jubbaland haddee waxaa waaye soomaalida waxay kuma amahdaa qorrax saca ma qariso adduunkana wuu u jeedaa dowladaha afrikaankana way u jeedaan beesha caalamkana way u jeedaa jubbaland waxa lagu wado inay tahay khayru dastuuri doorashada ka dhacdana ay ahayd mid xaq oo xalaala annagoo xildhibaanadii federaalka oo soddon iyo lix xildhibaana aan goobjoog ahayn xildhibaano kaloo puntland ka yimid ay goobjoog ahaayeen haddee waxaa u malaynayaa dowladda federaalka ama jaal uguma bannaano warnimo yahow kembooni xabsi waaye xabsigaas ka soo baxa wiilashaa soomaaliyeed aad soo qaladeenna ka soo bixiyaa idin leenahay warka akhyaarta kale aan yaan u reebayaa war badan waa igu jira laakiin caawa dhan waa hadli lahaa laakiin waxaan isleeyahay saaxiibadii balaha hadlaan waa idiin hambalyana gabdhihiiso abaabulayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin jubbaland ha noolaato soomaaliya dowladda dowladda federaalka ilaahay u soo duceeyey bal inuu waddada saxa ilaahay tuso ninkii meeshaa galo xoogaa maskaxdaa ka tagtee bal u duceeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waa idin salaamaya assalamu calaykum waraxmatullah kaasina waxau ahaa xildhibaan maxamed sheikh oo ka mid a xildhibaanada jubbaland
kursigaasan haabsaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye igu wada waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii hay siduu kore waana iilaqob siduu kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal waxaad degaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana gobolka gado degmada baladxaawo waxaa maanta gaaray laba diyaaradood oo siday saanad ciidan kuwaas oo gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan degmada baladxaawo saanad militari haddaba markii halkaasi la geeyey saanadaasi militari ayaa waxaa la hadlay warbaahinta qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan degmada baladxaawo
waxaan soo dhowaynaynaa maanta diyaaradihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka cirka soomaaliya oo nagala soo qayb galay barnaamijkan ka socda gobolka ee howlgallada haddii ilaah yidhaahdo khawaarijta dhulka looga xoraynaayo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dawladda sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa dhismay aad iyo aad intii ka qayb qaadatay dhismahaas iyo dib u habaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhanna waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay beled xaawo ku soo dhowaada maanta oo nabad ah waa gobolkiinni waa deegaankiinni waa dawladdiinni waa dhulkaad dawladda ka ahaydeen waa dhulkaad xoogga u ahaydeen waa dhulkaa u dhaarateen waa xuduud aad iyo aad waa u mahadsan tihiin sidoo kale waxaan leeyahay maamulka iyo taliyaha guutada iyo dhammaan saraakiisha iyo xubnaha amniga oo meeshaan ku sugan ayagana waa u mahad celinaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin soo dhowaada waa mahadsantihiin awalan horta macnaha waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya taliyaha xoogga iyo dhammaan macnaha mas-uuliyiinta dowladda mahadcelin kadib maanta waa guul taariikhi ah waa maalin lagu weyn annaga haddaan nahay ree gedo waa markii ugu horreysay oo diyaaradii xoogga dalka soomaaliyeed ay ka soo degaan burburka kadib macnaha magaalada balaxaawo marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyaan leeyahay intaa kadib waxaan waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii nagala qayb qaaatay in macnaha diyaaradaha maanta ay halkan ka soo degaan uu ugu horreeyay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha xoogga aad iyo aad baan macnaha inkugu mahad celinayaa
ilaahay baa mahad iskale isugu kaana keenay xarada taliska guutada tobnaad oo u k oo ku taalla balaxaawo annagu awood ma lihin intaa kadib waxaan u xaqiijinaynaa diyaaradaha in ay meeshaan amni tahay guutada tobnaad labadeeda urur oo hadda hal urur laga dhigay ururka labaataniyo toddobaad degan yahay amniga uu seef yahay wax oo dhib oo ii sheeg amniga looga baqi karana uusan jirin intaa waxaa kaloo u sheegaynaa annaga intanadan waxaan nahay waxaa isugu jirnaa ciidanka booliiska nabad sugidda iyo militariga hay-adaha amniga oo kala duwan annagoo dhan waxaan nahay doonayaal waxaan doonaynaa dalkoo nabad ah waxaan doonayna waxaa ka mid ah waxa hadda bilowga ah oo diyaaradaha militariga oo maanta noo yimid iyo in ka sii badan in uun dawladda meel weliba nidaamka dawladda uu ka shaqeeyo dadka deegaanka joogana dawladday ogol yihiin intaasay raalli ka yihiin waxaan u malaynayaa siday saraakiishii ugu horreysa u sheegeen burburka kadib ma imaan meeshaan diyaarad sidaan oo kale oo dawladeed ma imaan taasaa wax lagu farxa ah waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad baa u mahadsan tihiin waxaan idiin sheegaynaa marka inaan isku soo lalaaban doonno adinkuna waxaan filayaa in amni aad ku qanacsan tihiin iyo meesha aad joogtaan indhihiinna idin macallin ah warka ma raba inaan sii badiyo soomaaliya ha noolaato aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
derinay walaalayaal
weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado waad naga dhegaysanaysaan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa maanta isku geeyey gacantana isku saaray maleeshiya beeleed dhowaan ku diriray degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose haddaba ciidamadaas oo dagaal ku dhex maray degmada qoryoole ayaa suurtagashay in la heshiisiiyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa isagu ka hadlay munaasabad maanta la iskugu kelay maleeshiyaadkaasi gacantana la iskugu saaray
ilaahi subxaana wa tacaala marka waad mahad iska leh maanta inoo suurtageliyey isdagaalid isxabadeyn dhibaato badan oo dhexdiina martay kadib maanta inaad isku imaatiin ayadoo nabad aad wada qaadateen odayaashii dhaqanka ayaa soo heshiiyey markii ugu horreysay gobolka banaadir shir ku yeesheen shirkii waxaa ka soo baxday in nabad la wada qaato nabadna lagu wada noolaado annagaa soo baxnay intaa imaanay waxaan la kulannay saraakiishii labada reer ee dirirta dhex martay ayagoo goonigooniya nabaddii ayay ayagana nala qaateen mar saddexaad saraakiishii oo midaysan oo isla socota ayaa haddana shirkan la yeelanay shirkaas ayadana waxaa ka soo baxday inaan nabaddii wada qaadanno si midaysan aan wada qaadanno mar kale oo afaraad waxaan samaynay in aan la kulanno ciidamada kala duwan ee maxaan lahaa amniga ee labada qaybood ayadoo mid walbaba aan qayb walba aan ugu tagnay xaruntooda iyo xafiiskooda meesha ay degan yihiin markaasi mid walbana nabadii waa nala qaatay soo sidaas ma aha maantana adinkoo midaysan oo ciidankiio isku darsan inaan idinla kulanno ayaa ilaahi subxaana wa tacaala noo qadaray nabadiina aan idiin soo bandhigno ee nabaddaasi ma nala qaadateen adinkoo midaysan ma nala qaadateen qoryooley inaysan xabad dambe iyo dagaal dambe inuusan ka dhacaynin ballan midinka tahay qofka idin qofkii idinka mida oo dhibaato geystana in shaksiyan loo mloo asaga loola xisaabtamo diyaar mu tihiin in adeerkay waa midkaan anuu kan ixigaa amaa leedihiin taas waa dhammaatay fidnada uu idinku abuuraayo ayaa mar walbaba ka badan inta aad maxallaha qofkaas la badbaadinaayo aad ka helaysiin waxaan rabnaa kii dulmi sameeya kii dadkiisa dhibaato u geysta kii maxaa lahaa qof dhibaato u geysta inaad gacan midaysan ku soo wada qabatiin adinkoo isla socotiin aadan dhihin kan anuu ixigaa ama kan anuu walaalka yahay nabaddaasaan wada qaadanaynaa degmadana kaga shaqaynayna annagoo dhammaystiran walaalkaa inaad qabatid oo cadaaladda aad horgeysid asagay dan ugu jirtaa degmaday dad ugu jirtaa dadka deegaanka dhanay wax ugu jirtaa danta adiga laftirkaagana dan kuugu jirtaa fidnoono waa hal qof halkaas qof dhimashadiisa yaysan sabab u noqonin inay soddon kale iyo afartan kale laga dhimato maanta shacabka dhintay keliya degmadaa ku dhintay ayaa soddon kor u dhaafaya wax qabta ma yahay dadkaasi waxna qabta ma tahay in dad shacaba la laayo shacabkaasi wax qabta ma tahay nabaddaas inaan ka shaqaynaa danteenay tahay annagana waxaan idinka ballan qaadaynaa annagoo ku hadlayna magaceenna magacii maamulka naga sarreeyey ugu horreeya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waxaan idinka ballan qaadayna inaad xuquuqdiina heli doontiin xala isla hadlayna ugu dambeysay wuxuu yidhi dhallinyaradaasi waxay dhibaato soo mareen waa ognahay waxay shiddo soo mareen waa ognahay balse waxaa naga ballan ah inay xuquuqdooda ay heli doonaan oo aan sida ugu dhaqsa badanna wasaaradda amnigaa la soo dirayaa imaanaysa hadduu ilaah idmo adinkoo dhanaa laidin wada diiwaangelinayaa qof kastana xuquuqdiisa ayuu heli doonaa hadduu ilaah idmo sidaas si lamida waxaa uu madaxweynaha idinka ballan qaaday inuu idin siin doono darajooyinka ciidan ee kala duwan ee dowladda koonfur galbeed ay bixiso daraawiishta koonfur galbeedaa tihiin saraakiil saraakiil xigeenno intaba wax laga soo saaraya waa adinka adinkaana noqon doontiin nin walbana asluub wanaaggiisa nabadda suu uga shaqeeyo wanaagga uu ka sameeyo intaas ayaa waxay noqonaysaa in uu maanta uu noqdo qof nabaddaas ka shaqeeya qaybna ka noqdo marka middaasaan idiin wacnay annaga xuquuqdeyna waa heli doontiin ciidan dowladeed oo dhammaystiran oo unug laga bilaabo koox lagu xijiyo oo ilaa iyo intaad noqotiin horintii lagu xijiyo intaasoo dhan taliyayaal kala duwan leh inaad noqotiin adinka ballan qaadeen adinkana aad ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa ma ka ballan qaadaysiin inaad nabadda ka shaqaynaysiin ma idinku wallaahiya ma idinku billaahiya ma idinku tallaahiya inaad nabadda ka shaqaynaysiin kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidhisi
burburtay oodad nafsiimaysiisay ummadii nebigiiyo soomaaliya ku arooray
wahag saaxiibayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada markaana kusoo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan war kalamaanee war layaab lahaa soo yeedhay al-shabaab waxaa la yidhi tirakooba lagu sameeyey hayehe ma doorashaday ka qaybgalayaanaa la yidhi war dowladdu waa tii hore u tiri tiradoodu waa saddex kune kadibna dhowr jeera boqolaal duqayma looga dilaa la yidhiye inta ka soo hartay ma la ogaaday oo maxaa loo tiriye macaawine cimaamadaha la sii rabaa oo kaali dawladda meelihi oroogaa masaajado korto ay hatiri war sigay leeya war dawladda sirdoon baa ku dhex leedaha iskanadaa tirakoobkooda xataa waxay ogaan kartaa meelaha ay kala seexdaan ubow haddii shabaabka la tirakoobi hayo dad daacishna maal lagu daro waar walla weyne kayaga jilib u socda waa la xidhaaye talow yaa soo xisaabiyey war kalamaanee warku iskaga soo budinxan ma hubsataane dowladda soomaaliya waxay sheegtay in in ka badan sagaal kun oo dagaalamayaal ah ay shabaab iskaga baxeen hayehe intay aadeen he waramay tahriibeen war hadda saddex kunay ahaayeen iyo sagaal kuna ka baxday sidee la isu waafajiyey war weli waa degdegaysaane dowladdu waxay sheegtay in sagaalka kun ee iskaga baxday shabaab la tiro koobay sannadihii u dambeeyey oo dhan oo ay ka faa'iidaysteen barnaamijyada cafiinta iyo dhaqancelinta ee ay dowladdu samaysay waxaana sidaasi sheegay cabdulaahi maxamed nuur oo ah agaasimaha hay-adda tubsan war hadda waxaana loo tirakoobay maqaar xilal hayaa ku jira war kalamaanay bilaashada isu daalinaysaan abwan axmed siciida wuxuu hore u yidhi qaar baa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaa galo cadowga kuu jabinaye iska jir dowladeenna iska jir warbislo marka xaaladdu bowa soo ma ahan allahayo soomaalida maxaa wax isu muuqmuuqda waar walla weynay sotii shirkiinna culimmada hadda ka hor xamar lagu qabtay wasiir roogow oo ka hadlaya uu yidhi amiirkaygii horaa fadhiya isagoo axmed madoobe ula jeeda marka xamaray maxaa wax isku muuqmuuqda aryaadhaha ma waadan maqli jirina ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma mililicdeen weli mana galiilyooteen war shabaabkana waxaan dhihi lahaa qaruuf iyo dhac baad baratay iyo qoolkunuug badani masaakiin wax laga qaaday baad la qanjo weynayday kolkaan baadi kuu qoonsaday ee qoobad kugu ooday qaboonnada salaadiina aan weerar kugu qayday mid qurbixiya qayb caradha iyo qaar gacmaha taaga oo qaniimo laga daadsadaa qaadirkaa dhigaye qosol baan u dhiban taga wixii qaylo kaa baxaye alla ilahay run lama qaadicee qacima kaa yeedhay aryaa careesow aniguna shacabka waxaan dhihi lahay qaadha qaadha qaadha qaadha qalabka hubkiina uqaadha ee qawaarij dhammaan qoorta wada gooya albow kalamaanay siyaasadda lama socotaaniine ra-iisul wasaare xamse cabdi arkiin iyuu tegey wah raas gomboninu kor maray waar axmed madoobe waa ku arkaa ma yidhi war ra-isul wasaaraha dhaanta ma ku soo dhoweeyeen war kalamaanay weligii warka waa dhex aradhaaniine ra-isul wasaare wuxuu la kulmay madaxweynaha kenya william ruutu wuxuuna kala hadlay baa layidhi arrimaha geeska afrika iyo gobolka hadda ka horta sidaa la yidhi jubbaland baa igu soo dhacday war madaxweynaha kenya markuu la kulmay ra-iisul wasaare xamse wuxuu soo aaday gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada wajeer siyaasiyiin uu ka mid yahay aadan barra ducaalana meeshaasi ku soo dhoweeyeen haddaanuna marka arrintaas arkay jubbaland baa igu soo dhacday war madaxweynaha kenya cidduu la kulmay u tegey waa madaxweynihii hore ee kenya uhura kenyaata waxayna ka wada hadleenaa la yidhi arrimaha gobolka hadda anna markaan arrintaa arkay waxba iguma soo dhicin warnamiyow ra-iisul wasaare xamse cabdi bare lama todobaad gudusho lama mar anbahay kaanya may meeli ka arigi aryaa madaxweyne xasan sheekhba waa tega waxaad ku haysataa ra-iisul wasaaraha war dadka siyaasadda xantaa waxay dhaheen kenya arrimaha jubbaland loogama maarmo war axmed madoobe sawka hadda ka hor lahaa not kenya not etoobiya i am soomaali war axmed waa axmed baa lagu yidhi saddex iyo toban sanano meesha joogay war axmed madoobe hore wuxuu yidhi masaajidkaysan qaylada ka soo yeerin war asma waa kiinta masaajid ahdiisa ka soo hadlay ciidamada raaskambooni jooga shan iyo toban maalmood u qabtay oo kaali baryaawun damba madaxweynayaadu madidadan hanjabaayaan masaajida ma inseedaan warbow dowladda jubbaland waxay waxba kama jiraan ku sheegtay in hub sharci darraa etoobiya diyaarada ku geysay magaalada kismaayo war faragelinta etoobiya wax qarsoon ma aha war kalamaanay waxaa la yidhi nimanyaw dalkeennii dhammaan waa la dhilayaaye markaan dowlad dhisannaba sibaa loo dhex gelayaaye khilaafyada dhexdiinna amar baa la yska dhaafaaye waxaa jira waxaan keli dhibayn amase dhowr ruuxe waxaa jira waxaan laga dhaqmayn lagana dheefayne mar haddii dhulkii cadow qabsado laysu soo dhigaye etoobiya haddaan la yska dhicin naga dhammaan meehe waa inaan kurteen dhiirannaa kuna dhaqaaqnaaye waa inaan dagaal loo dhan yahay dhab ugu baaqnaaye waa inaan laxdaa soo dhabaxan dhagaha goynaaye waa in labada daan lagu dhuftaa lana dharbaaxaaye waa in dhuuxa laga daadiyaa lana dhammeeyaaye waa inaan hashay naga dhaceen kala dhex boodnaaye waa inaan dhulkeennii maqnaa maanta dhicinaye kaca oo dhammaantiin gurmada amase soo dhoofa nafta dhiiba dhiiggiinna hura dhaxalka soo hoo hooye dhabu dirira dhinacna isku mara dhan uga soo jeesta wargargaro waxaad ka tagtay yaa dhiiran jiray iyo markay xaniinya dhacaarto soomaali ruuxaan ka dhalan dhiilo huri mayne sidiinni intaad dhamac shidaan farax ku dhaanteeya war cabdikuusoonna waxaan dhihi lahaa abiyo waddankan tigree sheegta awoodii amxaara ka huleeshae madiga oromahan isa ka ebhiyaayo idaag ha baryaya aryaadhaha samigay cabdullahna waxa uu yidhi how intaanala kala irdhayn israacan ku lehayn awood intaanala kala irdhayn israacan ku lehayn awood hayo cabdullah waxaa kaloo la yidhi dad israaco oon kala raysan karin runtii waa inaga ayehe waaqlow ciro ma kula qabaa arrintaas war kalamaanay war ma haysiine magaalada beled xaawo waxaa tegey diyaarado ciidanoo siday taliyaha ciidanka dhulka jenaraal sahl cabdulaahi cumar oo ciidamada etoobiya miyuu go'doomiyey now war dowladda ma waxay leedahay beled xaawo waa seef horta anu waxaa aad iyo aad ugu bogey shacabkii beled xaawo ku bannaanbaxay ee soomaalinimadu ka muuqatay war taliya xilka laga qaaday waa sarkaal ka haystay ciidamada danaba jubbaland jooga waxaana lagu eedeeyey inuu arrimaha siyaasadda faraha la galay aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud turkigoo u safraayahaa la yidhi xantuna waxay sheegaysaa in urdugan rabo inuu kulansiiyo madaxweyne xasan sheekh iyo aabi axmed hadda balaan dhowrna dhaankii maqnaay waxuu war soo dhoobo war hadda cabdullow soo ma dhici karto madaxweynuhu inuu ka doonay diyaaradihii bayraktaar waar horta arrinkii shidaalka xaguu ku dambeeyey war wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya fiqi wuxuu sheegay in tillaabada etoobiya ay qaaday ciidamada ku soo gelisay gobolka gadow iyo hubka ay kismaayo geysay ay saamayn karayso wadahadallada rajada laga qabay war kalamaanay war ma haysiina madaxweynaha ruushka valadimir putin wuxuu diiday inuu la kulmo saaxiibkiisii hore madaxweynihii hore suuriya bishaar al asad wuxuuna yidhi sabab aan ula kulmaya ma jirto hadda wax xil oo uu ahaaye ma lahan war arrimaha suuriya intaad iska daysaan innagaba weerar lanugu yahay haddaanan dhambeel ahayn etoobiya waa og tahay intaan sama saman ku dhigay aryaadhaha beriga soomaalidu waxay soo xusuusatay u maraysaa inta haanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay
waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadaado barnaamijkan waa shar marka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa ii farsameynayay saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud geese weyne intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee
dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee
Yeah.